أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar culus ku qaaday xero ciidanka saliibiyiinta kenya ay kaga sugan yihiin gobolka laamo oo ka mid ah dhulka muslimiinta ay kufaarta kenya xoogga ku haysato shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga soomaaliya boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool ayaa ka faa'iidaystay gurmad uu gaarsiiyey guddiga gurmadka fatahaadda ee mujaahidiinta maleeshiyaadka jabhadda faano ee maxarada ayaa la wareegay gacan ku-haynta magaalada istiraatiiji ah xilli dagaallo culus ay ka socdaan waqooyiga dalka itoobiya sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa aadayn kulul u jeediyey waxay murtadiinta ugu yeeraan hanti dhowraha guud xilli dhanka kale uu si xoogaystay khilaafka ka dhex taagan cadowga allah wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada jubbooyinka عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay lixda bisha jamaadal awal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar culus ku qaaday xero ciidanka saliibiyiinta kenya ay kaga sugan yihiin gobolka laamo oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee kufaarta kenya xoogga ku haysato suheyb cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya ciidamada mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ay ku qaadeen mid ka mid ah xeryaha ciidanka dowladda saliibiyadda kenya ay ku leeyihiin gobolka laamo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus xerada ciidanka mujaahidiinta ay weerareen ayaa lagu magacaabaa ba'uri ilaa iyo iminka lama xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha rasmiga ah ee saliibiyiinta ka soo gaaray dagaalka mujaahidiinta ay ku qaadeen xerada ba'uri ee gobolka laamo maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta howlgal ay ka fuliyeen gobolka gaarisa ay la beegsadeen maliishiyaad murtadiin ah oo dowladda kaafiradda ah ee kenya ay ka aasaastay gobolkaas waxayna mujaahidiinta weerarkaas ku gubeen gaari sagsiga ciidamada mujaahidiinta ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka cadowga allah ay ka kala fulinayaan gudaha dalka soomaaliya iyo kenya waxaana xusid mudan in qarax maalmo ka hor ka dhacay deegaanka nambar lixdan ee wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya lagu dilay afar askari oo kufaar afrikaan ah waad mahadsantahay walaalka suheyb shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga soomaaliya siduu warbixintan ku eegayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan wararka ka imaanaya gobolka nugaal ayaa sheegaya in shil xoogan oo geestay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay galeen mid ka mid a qoysaskii kasoo barakacay xiisada colaadeed ee ka taagan degmada garawe ee xarunta maamul goboleedka shaadaladirarka ee puntland shilkan gaari ayaa si gaara kaga dhacay deegaanka xaaji qeyr ee gobolka nugaal waxaana la warinayaa inay ku dhinteen ugu yaraantii laba qof halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen lix kale kuwaas oo ka mid ahaa dadkii kasoo barakacay garawe ilawareedyo deegaanka ah ayaa xaqiijiyey in gaadiidka shilka ku galay duleedka xaaji keyr ay kala ahaayeen nooho iyo gaari nooca sideed boollaha loo yaqaana ee xamuul ka qaado gaariga noohada ayaana la xaqiijiyey inay saarnaayeen dadkii kasoo barakacay xiisadda ka taagan magaalada garawe mid ka mida dadkii goobjoogu u ahaa dhacdadan shilka ah ayaa sheegay in gaadiidka isku dhacay midka noohada uu ka yimid dhanka garawe halka midka kale ee sideed boollahana uu ka yimid dhanka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaan ku sugnahay meel shilku hadda uu ka dhacay labada gaari ee xaaji khayr meel xaaji khayr u jidha waa hal kilomitr wax ka yar labada gaari mid waa noo midna waa sideed boolle mid waxaa ka timi xagga garawe gaariga sideed boolahana wuxuu ka yimi xagga boosood labada gaari waa isku dhaceen labada gaariba waaba dhaceen labaduba noohada waxaa saarnaa dad ciyaal iyo u badan iyo dumar hal qof waa ka dhintay oo raga iyo ilmo yar lix dhaawacana waxaa loo qaaday dhinaca qornad dhowqaan wadadiina hadeer gawaaridii noohada gaariga noohada baa dhex yaalo way xiran tahay marka shirku saas u dhacay niyow dadkani waa isku jir haddii aan gaarigaan weydiinay su-aashaasaan ku niri dadka xayaanka gaartigaro waa ka keenadiye marka waa dad isku jira maadaama ciyaal iyo dumar yihiin dee maantana dadka qaxa waa na dhaafayana gawaari badan oo qaxasta waa na dhaafayana annagaaba ka baqan inay jidka iskuba dhacaanba gawaaridaas say u ordayaan iyo sida dadka ula ordayaan tagtiilayaasha ah gaariga wuxuu ku socday noocada qardho marka dadka dhaawacaan halkaasa loo qaaday ciyaal iyo dumarba u badnaayeen iyo gaariga noocadaadi saarnaayeen weliba qofkii ninkii ragga ahaa oo dhintay isagaaba la garan laayahay ninka darawalka ahaa uu garan laayahay haddii aan u nimi iyo cid badan igama soo horreyno dee gawaaridaas siday u dhacday bay sidii u yaalin dhaawacii baan gaarigaan wadanay saaray qardhahaas iyagana loo qaaday laba qof oo waaweyn iyo afar ciyaal ay ahaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dhulka uu ka arrimiya maamulka ishaadaladirarka ee puntland kusoo badanaya shirarka gawaarida kuwaasoo loo aaneynaya inta badan darawallada oo aanan xil iska saarin rakaabka ay wadaan iyo iyagoo isticmaala maandooriyaha qaadka oo ah mid dhib ku ah aadanaha mahadsanid abaa xasaan boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayada boqol ayaa ka faa'iidaystay gurmad uu gaarsiiyey guddiga gurmadka fatahaadda ee mujaahidiinta cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa tafaasiisha warkan haya gurmadkan oo ka koobnaa marakaneecooyin iyo bacaha lagaga onkorto roobabka ayaa guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu gaarsiiyey ku dhowaad boqol qoys oo ku nool tuulada gubay ee looga arrimiyo magaalada buurdhuxulle degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bokool dadkan gurmadka loo fidiyey ayaa kasoo barakacay guryahooda oo ay daadadka roobka ugu soo galeen iyagoo u hayaamay goobaha ay kaga badbaadi karaan fatahaadaha ee dhulalka bannaanada ah qaar ka mid a dadweynihii la gaarsiiyey agabkaas gurmadka ah oo la hadlay warbaahinta al-andalus ayaa ka mahad celiyey gargaarkan ay walaalahooda mujaahidiinta ka heleen maayman maalan reer deegaanka reer gubey erna ilaahay masii jira roobab oman dharka miyla gubeyta barakaa biyaha daadad anay galeen badarka baaba-ay ilaahay mashe masgiyadii roogdina biyo dumiyeen ilaahay buurbaslem barak ani wilaayada islaamka bokool muslimiinta miyla gargaar shandiro oo e balaase roobka laku sheero yamili lanooku horsheeni ilaahay meesha jirway kale ilaahay hanin ku qaadon hatu kubaadi ku sugaan alxamdulilah deegaanka gube ana maragna biyaa na fasaadi bakaaro iyo beero iyo kastaba maragna biyada ku fasaadi lamaadinilin shalboodi alxamdulilah ilaahay mahadle maragna wadaayada bakool meenka mahanagaana intay derbaal eonay gargaalnayn suubaday derbaal eonay sansiirnayn sheenti alxamdulilah ilaahay anka mahadayn yoona ilaahay ajarha kusii wahay kugahi lamaadinilan kushalgahi alxamdulilah geeka may farhad nin aha intii sansiir yoonay intoy qaadadahayna alxamdulilah dadka gaajiyo wahasa galay bakaaro eber beer saas alxamdulilah reeda wilayada bakol saasa anka mahadnagaan insha allah kor allah madiineedangalierhe gubee ka sugnayni mandhararahanoobii bakaar iyo adduunyo dhatiyo aragday dhiba kadhii deegaanka ilaahay rahmaanka enasiina gubeehayti hatan aragday biyohan muto dhomba nabaga aragahayango ilaahay mahlehtanna intay ilaahay wiinow rahmaanka mandhar ilaahay un walma ka tiri korna ilaahay mahad ishuhrula deegaanka aragday dhibkaas noo kadhii hatana ilaahay mahadsidiis nin gargaari lankinin gargaari ilaahay ma adiis ang mahadiina yaa ilaahay ilaahay anka mahadayna iyo anti ununa ninka gargaarina anka do-ayna iyo iyo rabna wee ku guuri gubayu anta roogna buurbaslo waxa ku qahi gubay waxa ku qahi bakaar ma ka haysata misga ma ka haysata beer ma ka haysata ini ilaahay rahmaanka ina nin gargaar horta taas amba waaba haneen daama haneen bilaawatiba ademayna nisaysansiyeer ilaahay mahad ii shugrile derbaal
wilaayada islaamiga ah ee bokool waxa ay ka mid tahay wilaayaadka ay ka jiraan daadadka ka dhashay roobabka mahiigaanka ah ee ka da-aya soomaaliya sidaas oo ay tahayna in badan oo ka mida wilaayada waxa uu allah ka nabadgeliyey musiibooyinka daadadka socda hawshan gurmadka ah ee guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab u fidiyeen dadkan ku dhaqan tuulada gubay ayaa kusoo beegmaysa iyadoo guddiga gurmadka uu adeegyo gargaar ah ka wado wilaayaadka qaarkood oo ay saameeyeen daadadka ka dhashay xilli roobaadka dayrta mahadsanid walaalka maleeshiyaadka jabhadda fano ee maxaarada ayaa la wareegay gacankuhaynta magaalo istaraatiiji ah xilli dagaalo culus ay ka socdaan waqooyiga dalkaasi warbixintan waxaa si anba qaadaya eliyas cabdulaahi waddanka itoobiya waxaa weli ka soconaya dagaalada laayaanka ah kuwaas oo u dhexeeya xukuumadda xabashida iyo maleeshiyaadka mucaaradka ah wararka ka imanaya ismaamulka amxara ayaa sheegaya in dagaallo saacado badan qaatay kadib maleeshiyaadkooda ay la wareegeen gacankuhaynta degmada wareeta ee ku taalla gobolka gondor waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada xabashada etoobiya ay dib uga gurteen magaalada kadib dagaallo qaraar oo saacado badan qaatay oo halkaasi ka socday dhinaca kale wararka soo baxaya ayaa sheegaya in xukuumadda abiy axmed ay turkiga la gashay heshiis ay ku soo iibsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano mas-uuliyiin itoobiyaan ah oo booqasho ku tegay dalka turkiga ayaa shirkadda difaaca turkiga u gudbiyey dalabkooda ah in laga iibiyo diyaaradaha kale ah akinsi iyo t b two tallaabadan ayaa imaanaysa xilli xiisado colaadeed ay ka dhex jiraan waddamada eritareya iyo etoobiya islamarkaana ay hay-adaha u dooda waxay gaalada ugu yaraan xuquuqul insaanka ay xukuumadda adis ababa ku eedeeyeen in diyaaradahooda darooniska ay xasuuqyo waaweyn u geysanayaan dadka ku nool gobolka amxara waad mahadsantahay elgeas sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa eedayn kulul u jeediyey waxay murtadiinta ugu yeeraan hanti dhowraha guud xilli dhanka kale uu sii xogeystay khilaafka ka dhex taagan cadowga allah walaalka xaaris cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya murtad cabdinuur maxamed axmed oo hore usoo noqday agaasimaha madaxtooyada kooxdirdada soomaaliya ayaa eedeen kulul u jeediyey hantidhowrka kooxdirdada oo uu ku tilmaamay mid dadka ku baadi jiray magaalada muqdisho xilli uu wareysiinayay mid ka mid a warbaahinta haddaba waa kan murtadkan oo ka hadlaya arrimahaasi markii shaqadowlada loo bilaabayna loo baahay in qof loo dhiibana wiil weriye ah oo idaacad afar maxamed ku dhexaysa oo aan weligii hantidhowr ka shaqaynin oo aan weligii meel dhaqaale looga shaqaynaa arkin inaad intaa u dhiibta dhahda goofi soo xir qofkii shalay idaacadda dadka ku baadaya haddana aqoonta shaqada loo dhiiba aan lahayn maalin hore waxaan arkay nin mas-uul ah oo mas-uul sare ah oo dowladaha taakula ee soomaaliya ka mid ah waxaa ku yidhi lacagtii dowladda aad ku kabaysan caama goosateen wuxuu yidhi waxaan u goosannay hadal haddaan soomaaliya kugu turjumo u dhigma dowladdii dhawaan hilib ku rarata anaga dowladda lacagtaan sina xisaabaan uga baahanahay xafiiska la xisaabta bilaaga mid aqoonteeda leh lama geynin sidan isi ka daran ayay xubnaha murtadiinta ee kooxda uu hogaamiyaha xasan gurguurte isku weeraraan iyagoo isku eedeynaya arrimo kala duwan oo liita iyo kuwo ku saabsan qorshayaasha gaalada laga soo guuriyey ee lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta mahadsanid xaaris wilaayadii islaamiga iiraan ayaa soo bandhigtay askarta aybiinaha kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wilaayaadka islaamiga ah ay martigeliyeen qulqulka askarta taa'ibiinta ee kasoo baxaya sufuufta gaalada ayaa mar kale wilaayada hiiraan waxa ay soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo kasoo baxay safka cadowga allaah askartan taa'ibiinta oo gaaraya ilaa lix askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa lagu soo bandhigay degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan qaar ka mid ah askartan taa'ibiinta waxa ay qayb ka ahaayeen maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalalka itoobiya iyo yuganda waxayna ugu dambeyn kasoo firxadeen furimaha dagaalka wilaayada galgaduud kadib markii saaxiibadooda ashhadalla dirirkaha ay seefta mujaahidiintu la tagtay askartan taa'ibiinta ayaa markii towbada loo qabtay kadib waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka sheekeeyey sababta ay markii hore ugu biireen murtadiinta iyo dhibaatooyinka ay kala soo kulmeen iyagoona ugu dambeyn baaq towbadkeen ah u diray haraadiga maleeshiyaadka oo gaaladu ay ku shaqaysato axmed aadan maxamed aadan beraweynaha qiraaga hiiraan go-aan waxaaniyoo dhallinyar badanaa oo iska raacnay inaan gaaladan sii raacna aan sii go-aansan marka waa baxnay xamara naligey etoobiya naligey saddex bilood ayaa meesha tababaran kusoo qaadan niminoo gaaladan tababare imaaraadkana macnaha anaga nagu timaasidaad shaqsahaan ciidan imaaraadka ahayn waana la soo dejiy waxaa nala keenay xeer maslaxa naligey laba bilood ka camlaan joogo kabacd qoryaha noola qeyb baa nala qaada marka xeeldheera naligey magadabaa calaa kulli xaal uguto ururkan kamid aa la qaaday cawswey naligey ceeldheer markay kabaxaynaa ciidanka cawsweyn markaas soo jabay oo meesha ay soo kala haadeen annaga ceeldheer aan kasoo tagnay ceeldheer sababta usoo baxan waxay ahayd ciidankii oo barkii naga jiriyo isku haleynoo furunta joogayaa soo jabay ceeldheer ruwan uu soo baxay rugma uu soo baxay waa badneyn konta qof camal aheenay ruwan kusoo baxay intaan usoo lugeynay muqokuri maa kusoo dhugnaaday baabuuraas naga hormaaday xasan maamug lahube waxaan kasoo jeedaa meel yirahda kalgudle waxay ku taallaa deegaan buulburto hoosteeda askarnada anigoo iska tacbanaya dhul qotata iska hoobjan kafeygeyda beeraheyda iska joogaa leeyara lacag baa jirta imaad waxaan i dhahay nin la dhahaa cumarsanay buulburto naftigeedaanba joogay basas marka uu ileeyahay waxaan iri meeshan day wax ka jiraan balamaanba soo fiiriya waan ku tagay adiga muddo todoba bir camal meelahaasaan joogna kadib alasiya anana baxay garoonka waxaa nana aadiyey oo liyiraa dabi iyo dhagax liyiraa nana aadiyey waxuu ku yaallaa bariga ku yaal dhanka bariga buulburt kadib dayaaraba meesha lanaga saaray waxaan wanogey xarmaslax meel la dhah baan wanoga daadi armaslaxadiyaa sidan u joognayaa aabaw yaabne waxaan dhahnay inkaarkan meesha iskaaga yimid maba sheegi karin maxaan iska cunayn adiga cambuulan iska cunaynle jiifkana ayadana waxaaba nugu kaa gacdaba bahla injir dhehenaaba nugu kaa gacdaba magacayga maxamed cismaan cali cabdiyaa la yidhaahdaa degmada afgooyaan ku dhashay beledweyne aan ka raacay nimankan haddii aan raacay waa laygu qalday lacag fara badanaa lii sheegay waa baxay etoobiya leegey dirdhawo mee la yidhaahdo saddex bilood lix iyo toban maalmoodaan joogay waa lii soo xira muqdisho liigu soo celiyey saddex bilood xero maslax mee la yidhaahdaa leegey waxaa lii keenay mee la yidhaahdo maxaaso gobolka hiiraan ah hiiraan toddoba maalmood aan joogna maxaaso dadka ciidanimada raba waxaan dhihi lahay howladaa dhaqaalistaan iska daayaan waxaas intii macnaha ay meeshaas ay wax ka reedan lahayn wanaagga u dhaanta iyo sharafta iyo cisiga ay ku noolaan lahayn oo xornimada u haystaan aa u dhaanta dhihi lahay aniga dhallinyaradan taa'ibinta waxay qayb ka noqonayaan maleeshiyaad fara badan oo horey ugu degmay khayaanada cadowga uu u maleego jiilka muslimiinta iyagoona allah fadligii ugu dambeyn ka towbadkeenay falkii ashhadalla diriirnimo ee horey ay ugu dhaceen mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntii guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmadyo kala duwan gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada jubbooyinka axsaam carafaad ayaa faahfaahinaya guddiga gurmadka fatahaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad iskugu jira raashiin baco iyo shandarwooyin gaarsiiya deegaana hoos yimaada wilaayada jubbooyinka taasoo dadka ay saamaysay fatahaadaha webiga jubba iyo daadadka qaar ka mida dadkii la gaarsiiyey gurmadka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin deeqdaasi la gaarsiiyey ayna ku so-aaday wakhtii aada ugu baahnaayeen waxaan ku bilaabayaa magacayga cabdulaahi isaaq anoo la iira ka imaaday towlada kurisow ka imaaday raashin ayaan u imaaday meeshan oo inoo keentay mujaahidiinta islaamka aynoo imaneen waxaan rabnaa haddii la yidhaha hadda saan waa bacooyin iyo waxbaan loo qaybinayaa shandarwo saliid bariis sonkor alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan dareemahayga haddii la yidhaha alxamdulilah maalintan nimco baan dhex taagannahay alxamdulilah oo inoo keentay mujaahida gaaladaa la ajibiyo gaalada ha la ajibiyo gaalada ha la ajibiyo ayaganoo nu duceynayaa kor allah ka dhiga ayagana nuurtaasan deegaanka kulmisaa jooga maxaa ka dhahay walaaliyiinta maxaan u keenay bariis iyo bariis iyo sokor iyo bariis iyo saliid aanay keeneen haaf bariis haaf sokor iyo laba sadaal saliid iyo bac iyo maxaa ducaa uga daraa ilaahay gaalada ha ku jebiyo iskunis kunis kulmis shanjarweyn iyo saliid iyo sokor iyo bariis maanta deegaankunjbuulfuradhaha bariid baca
dhowaan ayay ahayd markii guddiga gurmadka fatahaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu raashin qaybin ka sameeyey degmada calacad ee xarunta wilaayada islaamiga gado mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka yaga warkan warka xigaya aynoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu